إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa kacbanaya dayaca ku haysta dalka dibaddiisa oo daawo ahaan loo geeyey tiro askar ah oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho dowladda federaalk ayaa burburisay guryo ay degnaayeen dad rayid ah oo ku yaala degmada boondheere wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadalkii ka soo yeeray shariif sheekh axmed ee ahaa in ciidamada dowladda federaalka burbureen oo aan laga heli karin hal guuto oo dhisan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa kacbanaya dayaca ku haysta dalka dibaddiisa oo daawo ahaan loo geeyey mubaarag cumar ayaa ka waramaya cabdiraxmaan macalin maxamuud waa askari ka tirsan dowladda federaalka oo uu ku dhaawacmay qarax sanadkii labada kun labaatiyo kowdii lagula beegsaday degmada kaaraan ee gobolka banaadir wuxuu si gaar ah kaga tirsanaa maamulka gobolka banaadir qaybtooda faydhoorka oo uu la shaqaynayey kaaraan ayaana qarax lagula eegtay xilli ay gaari ku dhex jireen isaga iyo askari kale qarax ayaa ka haleelay dhabarka xaalad adag ayuuna ku jiraa dowladda federaalk ayuu ku eedeeyey inay dayacday soomaaliyana wax loogu qaban waayey dhaabiciisa taasi waxay keentay in loo qaado dalka hindiya wuxuuna xilligan joogaa magaalada haydarbaad ee dalkaasi isagoo ka cabanaya dayaca haysta duruufta haysata awgeed wuxuu sheegay in halkaasi uu ku tuugsado dadkan uu gacmaha u hoorsado waa kan askariga oo marka hore ka hadlaya sida uu u dhaawacmay markii hore waxaygu soo gaaray qaraxan degmada kaaraan waxaana ka shaqayahayay ciidanka ilaalinta deegaanka qeybta caafimaadka waxaan la shaqayahay faydhoor gobolka banaadir anaka ku jirna wacyigelin oo shaqayhayno degmada kaaraan dhabarkeera aa qarax meesha lagu haleelay ma garat waxay ahayd tobanka bisha afaraad labada kun labaatiyo kowda ay garcayaad ma garat marka arrintaas ii gaartay qaraxa dowla haleelay digfeer waxaa ku jiray belia bara ku jiray lacag badan ay yeesheen waxay dhahdeen lacagta aan dhibaynina waa laga bixi ma garat digfeer haddii laga soo baxshay waxaa laga geeyey gurigeyga saddex sana jiifay ma garat kow iyo toban qofood aa mas-uul ka ahay oo hooyaday ku jirta baadiya degan oo jirta sagaashan iyo lix gaarigaa saarnay oo haleelma garat waa la beegsa gaarigaa beegsadaba waxaa hayna afar qofood ahay ma garat wiilka darawalka ahay waa dhintay wiil kalena lugow ka burburay wiil kalena ishoo ka dhacay anigana dhabarka wax iga gaaray ma garat iyo caloosha iyo askariga ayaa sidoo kale ka hadlay dhaawiciisa kadib sida ay ula dhaqantay dowladda federaalk ee uu ka tirsanaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahana duq magaalada muqdisho madaale aa u tegey waxaa era gudoomiye saddex sanaad sareer jiifay kow iyo toban qof ee mas-uul ka ahay hanti badankaa ma rabo shaqaale lacagtii badan ku dhihi maayo waxaa u baahana caafimaad ma garat ama hindiya ama jarmalka ma garat wuxuu were hindi baa kuu dirayaa ma garat waan ku daaweyha kabacdi dadka loo dhexeeyey oo wuxuu yidhi baasamaro wixii loo sameeyo baasabarad iyo wixii haddii lasoo sameeyey qofki dadka loo dhexeeyaa wacay waxay yidhaheen taliyaha uu soo dhiib taliyaha ha u keeno duqa magaalada ma garat taliya baa wacay markaa wala taliya waxaa yidhaa arrintaasaa jirto xogeynta saas uu leeyahay marka wuxuu yidhi ii keen duqa anaa goyahay ma garat asbuuca taa joogay taliyaha soo wacay wuxuu yidhi gudoomiyaha wuxuu ku soo saxiixa toban kun oo doolar ma garat waxaa yidhi taliya toban kun xabad ugu dari mayso meel ku bixayso soddon iyo shan ama afarta ku bixayso waayey oo dada tikid fiiso hotel guri cunto baaritaan iguma eedaar ma garat duqa inaan noqdan rabaa duq wuxuu waa maqan yahay iyo lacagta meel cidla kaaga dhammaanin iska sii bax waa soo wacaynaahin isagoo sii hadlaya ayuu sheegay inay xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo uu ka mid yahay taliyihiisa taleefanada ka xirteen ama ay balo ka saarteen kabacdi haddaan meeshaan nimid oo baaritaan iyo wax galnay rajaan leedaha leera daawan waa leeda ma garat taliyaha wacay taliyaha wasaasaa jirta ere wuxuu yiri aniga unaqama duq unaqama karo marka iga raalaaba ma garat war maxay ka wareysa unaqan kara waxaa wacay xogeyntaa wacay waxaa arrintaas waa taliyaha saas uu leeyahay duq inaan la hadlaan rabaa ere duq igu tagto wuxuu yiri waa soo noqonaya ha eray maya soo noqonin wuxuu yiri meeshaa joog duqan aan u tegayna ma garat taliyaha uu haddana wacanay waa u sheegnay taliyaha saas eegta waa duqa u noqonaynaa waray asbuuc kalaa joogay taliyaha wacay wuxuu yiri aniga xabad kuumaayo ma garat xogeyntaa xogeynta balaga uu saaray walaal haddiina way balog le saaray taliyina uu yidhahdo duqu noqon ma karo ee meesha waxa waa go'dan ku noqday go'dana ku noqda ma garata balog waxaa saarnay la yidhahdo luus waa duq xogeyntiisa waa ma garata sawganaas ay geeyey waa waa ninkii taliyaha xakuma waa way xakuyaan ciidanka ilaahay deegaanka milishibiida xukumaa waa kala xariir waa la kala xariiray xataa fiidiyo waa la duubay dada u diray ilaa hadda jawaab waa waa ma garata ugu dambeyn wuxuu askari cabdiraxmaan macalin maxamuud ka sheekeeyey xaaladda liidata ee uu kula sugan yahay dalka hindiya hadda marka waxaa ku noolaa meeshan dhibaata ay u haysato ummadda soomaaliyeed oo daawada u timid meesha dalxislomaalka u hayay ii kaalmeesha dabka ii shida ma garata fiisyadii ticketkana waa dhacayn waaba dhagcayn waa dhacaan waxaa la yiraba sheeg way galaha waxaa kaa rabnaa kun dolar galaha kaa rabnaa la yiri inaan waa tuutugi maaga waa layga diiday meesha waa ku dhibaataysana qof qarashaa iga baxsa ma jirto ummadda soomaaliyeed aabta waa tuugsadaa ii kaalmeeya eraa ma garata daawo ma helaba daawo ma helaba daawo ma helaba hadda fiir hadda markii ugu dambaysa dhiig iyo iskaa soo saara leer waxaas ku saaraa waaye guriga iska jeefta ma garat anuuna way haayaa lugi waa masayahan lugada lugihii waa fidiha waa laaba ma garat meeshaa ku dhibaataysanaha guri hooyada inu joogo waa anoo badweynta leewaa leegu tuuray oo dabaale layiro oo dabaale la aqaani ma garat ciidamada dowladda federaalk ayaa la kulma xaalado kuwan la mid ah kadib markii ay kusoo dhawaacmaan dagaalada ay kula jiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana horey muuqaalo isaga soo duubay saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka oo sheegaya in fariirta looga tegey kadib markii ay dhaawacmeen tiro askar ah oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho warkaas iyo howlgalo kale oo mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka bakool iyo jubbada hoose waxaa inoo haya maxamed cali aadan aad baad u mahadsantahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay xalay iyo shalay fuliyeen weeraro kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo kamaa-in kuwaasoo askar ka tirsan dowladda federaalk lagula beegsaday qeybo ka mida gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo bakool haddaan ku horeyno gobolka shabeellaha hoose oo ah halka ugu badan ay ka dhaceen weerarada habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaari cabdibila ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana kasoo baxay deegaanka arbacow kuna jeeday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay la egteen qarax dhaliyey khasaare kala duwan ugu yaraan shan askari ayaa lagu dilay qaraxa halka lagu dhaawacay laba kale waxaana ku jira abaanduulihii askarta xerada arbacow oo lagu magacaabo cabdi suubiya caraale kaasoo lasoo warinaya inuu ka go-ay labada lugood habeenkii xalay waxay kaloo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka miin ah la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo baxay degmada afgooye kuwaasoo doonayay inay shidaal geeyaan xerada ballidoogle ee isla shabeellaha hoose tuulada buulalow oo hoostagta degmada afgooye ayuu ka dhacay kamiinka waxaana kolonyada lagu qasbay inay dib ugu laabtaan afgooye iyagoo khasaare dhabarka ku sita sidoo kale shalay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar qarax ah la beegsadeen goob isu imaatin ah oo ay askarta dowladda federaalk kaga sugnaayeen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose waxaana qaraxaasi uu dhaawac garaab ah kasoo gaaray taliyo unug lagu magacaabo cabdi suubiya caraale dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay habeenkii xalay madaafiic ku asqeeyeen xerada degmada afmadow ay ka degan yihiin askarta maamulka la baxay jubbaland tiro madaafiicah ayaa gudaha u galay xerada waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare kala duwan oo ka dhashay madaafiicdaas walow aanan helin halka uu la egyahay ugu dambeynna gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen fadhiisin ciidan oo ku yaala gobolkaas fadhiisinka la weeraray ayaa ah saldhigga ay askarta dowladda federaalk kaga sugan yihiin degmada waajid ee gobolka bakool mana aanan helin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaas dowladda federaalk ayaa burburisay guryo ay degnaayeen dad rayid ah oo ku yaala degmada boondheere cali aadan ayaa faahfaahinaya ciidamo ka tirsan booliska iyo sirdoonka dowladda federaalk oo wata gaadiidka dagaalka iyo kuwa loo yaqaano cagafcagafta ayaa aroornimadii hore ee saakay waxa ay howlgal burburin ah ka fuliyeen degmada boondheere ee magaalada muqdisho dadka oo isku hurdaya ayaa mar qura ka war helay gaadiidka cagafcagafta oo burburinaya guryaha waxaana halkaasi ka dhacay kala carar shalay oo keliya ayaa dadka qaar ay sheegeen in la siiyey amar ah inay ka guuraan dhulkaas loona qabtay muddo shan iyo toban maalmood ah dadka qaar oo ay u suuro gashay inay alaabtooda kala baxaan guryaha oo toban waddooyinka waaweyn ee degmada haween ka mid ah dadka ku dhaqan boondheere islamarkaana qayb ka ahaa dadka laga barakiciyey dhulka la burburiyey ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedaysay inuu xuraysan waayey coos weyne taas beddelkeedana uu ku soo noqday dadka rayidka ah
beriga mu jeedaa waa kana adoogi saaxiibka ahay oo xasan xawaala qodaha ummadasaan ugu xasan xawaala qoda waa shaqaysta haysaa ummadda muslimkeedoo shacabka haysaan u rirwaya sagaal saac wadankiisa cows weyn waa xuraysalay in cows weyn suxra cows weyn oo xureylay asoo saan umada dhabar intuu ku saan oo waxaada tuug waa tuug qaacanka umada sagaal saac intuu soo dhilmado oo dumiya umada sagaal saac fahad walla saaka xasan qarax buud waa magaciis xasan gacanta agta gacantaa laga gooyey tuuga qaacanka
muddooyinkii lasoo dhaafay dowladda federaalka ah ayaa kordhisay howlgalka burburinta ah ee ay ka sameynayso guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah ee ku yaala magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaana boondheere ka horreeyey halka loo yaqaano dibdamiska iyo deegaanka ceelasha biyaha ee dhaca duleedka magaalada muqdisho
warkan waxaad ka dhegaysanaysaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadalkii kasoo yeeray shariif sheekh axmed ee ahaa in ciidamada dowladda federaalka burbureen oo aan laga heli karin hal guut oo dhisan tafaasiisha warkaasi muxsin xasan ayaa soo gudbinaya isqabqabsiga iyo isdhalaacaynta ma aha caado ku cusub madaxda iyo siyaasiyiinta ku midaysan magaca dowladda federaalka waxaana mar waliba gudahooda laga soo sheegaa xiisado hor leh iyo khilaafaad daakhili ah kuwaasi oo badankood baraha bulshada la keeno qaar kalena si hoose la iskugu hagardaameeyo cabdiqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka iyo madaxweynihii dowladdii ku-meelgaarka ee shariif sheekh axmed ayaa isku bira tumanaya weerar dhanka afka ahna isku qaaday kadib markii uu cabdiqaadir jawaab adag ka bixiyey hadal dhowaan kasoo yeeray shariif xilli uu maalintii shalay shir jaraa-id ku qabtay muqdisho kaasi oo uu ku tilmaamay in uusan jirin ciidan dhisan oo ay dowladda federaal ka haysato islamarkaana ay burbureen ciidamadii kala duwanaa ee dalalka shisheeye lagu soo barbaariyey ciidanka dowladdu inuu gaadho mustawo ay la wareegi karaan amniga marka ma joogaan waayo meeshaas waxaan wada ognaha burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo wakhtigay u baahan yihiin in la geliyo haddii marka lagu mashquulo ciidankii istarajarkiisii si khaldan in loo bedelo iyadoo ujeedooyin gaara laga leeyahay in hubka dad gaara gacantooda uu galo in ciidamada hab aan isu dheelitirayn loo qoro taas waxay shaki gelinaysaa in lagu guulaysan karo amniga inaan sugno ciidanka milatariga maanta hal guutoo dagaalami karta inaysan ku jirin wax badan oo aanan rabin inaan meeshan ku sheegin dartooda ma raba inaan kusii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hogaamiyo waa khaldan tahay sida loo hadda dhisaa khaldan waana sheegaynaa shabaabna waa ka soo horjeeda tasriixan shariif ee ku aadan taya xumada ciidanka dowladda federaalka kadib wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa eed dusha kaga tuuray shariif isagoona siyaasiyiinta uu shariif ka mid yahay ku tilmaamay inay yihiin kuwo iska hadaaqaya walow uu carabkiisa ka ilaaliyey in uu cid magac dhabo waxaan rabaa kelimad kooban inaan idhaahdo siyaasiyiinta mawaayahan dambe caadaysatay inay ku cadaystaan maaragta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qaranka waxaan suuragal ahayn inaan ku hoos noolaano dowlad kadibna aan dowladdii ku hoos nooleen ciidamadeedii amniga oo u siman mucaarad iyo muxaafad lagu siyaasad loogu sharxaayo doorasho la raba in lagu aado ciidankii oo iyaga amnigooda sugaayay la ihaanaysto la caayo la aflagaadeeyo waxaa ceeb ah in laga raadiyo magac waxaa ceeb ah in laga raadiyo waan hadlay in laga raadiyo caayda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed durbadiiba waxaa ka daba hadlay oo shir jaraa-id qabtay xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka kana mid ah xisbiga uu hogaamiye shariif sheekh axmed wuxuuna dhaliil hor leh u jeediyey wasiirka gaashaandhigga wuxuu ku eedeeyey inuu isagu sabab u yahay jabkii gaaray ciidamada dowladda federaalka dagaalkii cuslaa ee ceel la helayna uu ka soo cararay isagoo jiidaya xargaha jabka laakiin waxaan ogsoonnahay wasiirka gaashaandhigu inuu mashruuc ka dhigay barnaamijkaas waxaan wada ogsoonnahay goobo badan oo lagu jabay inuu jabkooda hormuud asiga ka ahaa waxaan ka xusi karnaa dagaalkii ceel la helay waxaan wada ogsoonnahay galabka iyadaa ciidanku inay xogta heleen shabaabka soo weeraraya wasiirkuna maadaama asiga uu ahaa wasiirkii gaashaandhigu ay ula tageen qorshihii ay isaga difaaci lahaayeen oo yidhaahdeen wasiir nimanku way nagu soo wajahan yihiin goobta aan kaga baxno sidaasna aan ku wajahno uu diiday markayna soo weeraraan ayaan iska difaacaynaa uu yidhi xabadda markay ku bilaabatay saddex jaha ee kaga bilaabatayna wasiirku wuu cararay ciidankii ilaalada iyo horimo ka mid ahaa ciidankana siday u ilaaliyaan naftiisu way ka daba yaaceen halkaas waxaa ka soo gaaray ciidankana sababteeda sigaalaha wuxuu sidoo kale xildhibaanku sheegay in dagaalkii coos weyne jabkii gaaray ciidamadooda uu mas-uul ka ahaa wasiirka gaashaandhigga ciidamadana geeyey goobtaasi ay ku baabi'een isagoona ka dhigay inay tahay goob amni ah waxaan ogsoonnahay dagaalkii coos weyne ee meelaha ugu darnaa ee dhibaatada inaga soo gaartay ee ka mid ah- uu ka mid- ee ka mid ahaa in wasiirku ayagoo saraakiishii hoggaanka ciidanku ay leeyihiin wasiir aan qorshayno xog rasmina aan ka helno in uu saraakiil la soo hadalsiiyey madaxweynuhu uu yidhi madaxweyne meesha wax jooga male waa la geli karaa arrintii ka dhacdayna aan wada ogsoonnahay laguna wada xisaabtamin intaasoo dhacdaa weli si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ayaa wajahaysa khilaafaad daakhili ah oo aanan horay u soo marin iyadoo ay madaxdeeda isku jeedinayaan dhaliilo tiro badan mid walibana uu midka kale dusha ka saarayo mas-uuliyadda fashillo badan oo gaaray dowladda federaalka kuwaasi oo iskugu jira kuwa siyaasadeed kuwa militari iyo kuwa maamul intaba guud ahaana warkii warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa